bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal hamiinimo fayle kulanto faylaha ka dhowaada warka hamiinimo idaacadda raadiyo warsan qodobadaysan ka dheegi doontanna uunayna sii kahaynan waliba ku mid ahaa madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo sheegay ini mardhow iyo furo doonan jididka xiriiriyow muqdisho iyo baydhabo wasaaradda arrimaha guda dowladda hoose iyo riitan heliisinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo baydhabo tababaro dareero doona muddo afar maalin ee onkogobatay golo deegaanka degmada bardaale xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ku mid ee xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku hadalay kulanka iyo laqaada madawiine lafta gareen waxaana ku mid ee barakacayaalka kanool duleedka baydhabo oo iyo ku hadleen dhibaatada dhanjeysadii datakujeeda somalilan oo beledweyne kanool yaa sheegay in anjarna walgargaari oo hadeeri kuriid markii for point five lakadhiibi daaqagii deeri beledweyne madale xisbiyada qaran oo wara ku saari tacadiyada iyo jeysidan ciidamada etoobiya mas-uul ku tirsan hirshabeelle oo xilka lagu qaaday akhbaaraadka banaanka oo nimaada uusan ka dhigi doontanna weliba ku mid ah baaritaanka xilkuqaadista trump maraykanka oo shaaciyay caddeynto muujiyaas ee xiriirka ku dhexeeya meg bombeyo
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
intaasin waliba iyo haayane qodobadii warkaan hamiinimo kadoor koronay haddina ka dhawaada iyogii oo faahfaahsan hamiinimo axad ewo oo isnina hoydahayta taariikhdan iyo kabeeganta labaataiyo afarta bilatumii koowaad ee nofembar sanadka lamaada kuntum iyo sagaalka madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo sheegay ini mardhow iyo furo doonaan jididka xiriiriyow muqdisho iyo baydhabo faahfaahinta warkuun maybanila diyaaraha
dhowaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya weyba kulanku weeldhaday madawenaha koonfur galbeed i toddobaati toddobada xildhibaan lamada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo deegaan doorashadii uneeta deegaanada koonfur galbeed weybaan ka horeeyay guddoomiyaha baarlamaanka dowlada federaalk soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan i ku-xigeenshey madawenaha koonfur galbeed oo khudbadanku ka hadlayay arrimo deegaanada koonfur galbeed sida abaartii amniga reedanhabayowka ciidamada howlgallada ku dareer gobolka shabeellada hoose anjeedi dhammaan xildhibaanadii lamada gole ee ka sugnaayeen kulanka weybanuuse madawenaha sheegay intiu diyaariyeen ciidamo badan ahaanaasoo biliise oo la jeeya gobolka shabeellada hoose muddo dharna haysatay ummaddii soomaaliyeedna dhibaato iyo aafo gaarsiisay iyo abaaro ay ayaga sabab u yihiin amni darrada ay sameeyeen sidaas darteed dowladda soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga iyo dowladaha amniga ka taakuleeyo waxay qabteen shaqo muhiim ah oo amniga ku saabsan oo ay ugu horrayso dowladda federaalka ah oo ay koow ka tahay dib u habaynta ciidamada in ciidamadii dib loo habeeyo reform lagu sameeyo in la sameeyo taliyayaal ciidan oo taya leh in tababarro iyo hagaajin ciidamadii lagu sameeyo si looga howlgalo gobollada soomaaliya oo dhan loona soo celiyo amnigooda waxaa kaloo la diyaariyey qalab ay muhiim u tahay inay ku shaqeeyaan ciidamada tababarkooda soo dhammaysa waxaa laga howlgalay oon ka mahad celinaynaa howlgallada ka socdo gobolka shabeellada hoose oo ay iska kaashadeen dowladda federaalka iyo amisom iyo dowladaha kale oo gacanta ka geysay horumar fiican laga gaaray ilaa iyo la marayo ugu dambayntii degmada owdheegle ilaa iyo la xoreeyey gobolladii degmooyinkii iyo deegaanadii ugu muhiimsanaa sabiid iyo caanoole iyo beriire iyo mareerey intaba la xoreeyey loona sameeyey horumar kale oo ka fiican madawenaha koonfur galbeed cabdicasiid xasan maxamed laftagaranya sheegay intiio jaraan qorshayaal lan diyaariyahaye sidii lan furo lahaay jidadkan goodoon sagaal shabaab waybaanuse sheegay intii baydhabo keliya lan diyaariya ciidamo deerawli boqol oo lafadow intiyo ku qeyb qaadan furowka jidadka hiriiriyow baydhabo ee muqdisho annaga haddaan nahay koonfur galbeed waxaan diyaarinay ciidan loogu talagalay deegaanadaas la xoreeyey afar boqol oo biliisa oo deegaanadaas dib loo qabtay laga sii howlgelin doono xarumahooda ka sii howlgeli doono waxaan hadda diyaar u nahay oon diyaarinaynaa dhowr jeeroo horena laga hadlay shirkii bruselsna ku jiray dib u furista jidka isku xidho baydhabo iyo muqdisho oo isagana qorshihiisa meel fiican maraayo ciidan afar boqol oo boliisa oo loogu talagalay jidkaas waa xaraynay tababar baa loo furayaa isagana waxaan rajaynaynaa in loo diyaargaroobo sidaa og tihiin safarkii hadda ugu dambeeyey ee brime ministerka uu ku yimid koonfur galbeed waxaan ku tegnay saddexda gobol aniga oo la weheliyey iyo wafdigii la socdayba waxaan soo marnay bakool waxaan ka soo diyaarinay oo la soo diyaariyey ciidan gaarayo sagaal boqol oo ciidana yaal dibu habayn lagu suubiyey la qarameeyey loona diyaariyey inay diyaargaroobaan howlgallada ayna qayb ka noqdaan isku furka jidadka maamulkii kan ku horeeye iyo muddadii uu sijaari way badsadan oo kalan kana naga jaray antijidka hariirya muqdishii baydhabo isaasoo kale jidadka kaleengoodon sagaal-shabaab la furi doona saasoo kale maamulkan iyo usuuna dhowr jeer kana nage balse may og walyaabo kukudubnaadi doona ballamadii maamulkii hor uu sagaaliya
xildhibaan maxamed cumar dhalxa oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku hadalaya kulankiiyo loqaadadan madawiine lafta gareen faahfaahinta warkumay baninla diyaaraha yuusuf sheekh aadam xildhibaan maxamed cumar dhala oo kumid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya oo deegaan doorashihiisna ete koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwarbii kulan dhexmaray xildhibaanada lamaadman ee baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan toddobaatan iyo toddobada mudane oo deegaan doorashadiiyo ete deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdiasiis xasan maxamed lafti gareen xildhibaan dhalha oo waray idaacadda warsan iyo sheegay intii madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo kuwad hadaleen xiriirka maamulka iyo dowladda dhexe doorashada lamada kun iyo labaatanka iyo amniga deegaanada koonfur galbeed hayo fara badan taabadaas iyo meelaha kujeedi iyadaana runtii runtii arrinta usuuciga eenu kula warami oo dhinac kasta ah oo sida koonfur galbeed geeda iyo maamul ahaan iyo naytaw amni ahaan iyo naytaw maarne walqabad ahaan iyo naytaw bulsho ahaanba nu kula warami weli dhiirigelin arrimahoodaas itaa ku saabsan dhammaantiyo wariuusa ningeeri way ahaayeen wal aad bay ka farahay waana lahadawaay waruusa dhaafay ma jirna ilaa iyo hadda qorshaha ee koonfur galbeed bilasadaw doorashadiio hataa indiida dhammaan warihiisi wada shaqeyn maarane dowladda dhexe iyo koonfur galbeed ku dhexeeya sida hadda dhulka ku maqan ee koonfur galbeed sidii amni lahankadhabaala lahay iyo wadadan dheer ee ama jikun dheer ee xamar iyo naytaw iska jira baydhabo leenfuri lahay
sidoo kale hildhibaanka weliba uuse sheegay intii kulankaasay liiska afgorday intii dibliinkanaga barakacyaal jeedaan deegaanada koonfur galbeed oo ka jaraan xiriyo barakacayaalka duleedka magaalada muqdisho weliba intaasay ka daray intiioo jaraan mashruucii liinka talagali intii dibliinkanaga barakacayaalka iyo shaga abuurna liinka sameeyay dhallinyarada
koonfur galbeed oo haayadii soomaalow marka geeda toddobaatan iyo toddoba cod iyo nitaw intii kale ee maalmaalo mar haddii geeda iki hogaami koraa iyo deblationka inka badan gobolada inka barwaaqaysan jamis gobolka iyo sida hadda geeda iyo ayaan dadkayn unu ee banaanka yacni jiraan ee asiibo weliba barakacayaasha lakadhakada ee xamar oo dhafadoohay inay maqaantaar lakadhakada nololiyoo dhan labedelo beerasha lameesi inay dib lahantanado iyona qorsasho meeliyo leenkatabada lakataakuleeyo mashaariic horumarineed shaqo abuuris dhalinyarada dhammaan ciidamada kulli naqadaan dad deega inay hor lakufiiraymaaniyad algenfiirayna sidaas inkalena lacag labishada qaadada ee haddii weliga dambeeyin weliga taaskusameeyi doono laku bilaabo gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha koonfur galbeed iyo guud ahaan yani amaanaqadaana runtii kuwa qaran ama xildhibaanada ama kuwa golaha wakiilada ee iyo bakool iyona kanshirelaha hoosmaxka doorada ee koonfur galbeed laseeraha ahaada
ma ee markii inka horeyti kulan wada qaadadaan xildhibaanada lamada min ee baarlamaanka federaalka soomaaliya baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo deegaan doorashadii oniya ete deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hidyada mahadsanto yuusuf sheekh aadam wasaaradda arrimo guda dowlado hoose iyo riid heliisinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo baydhabo tababar dareero doona muddo afar maalin aan ku qabatay golo deegaanka degmada bardaale wasaaradda arrimo guda dowlado hoose iyo reer-ingeliisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa baydhabo tababar dareero doona muddo afar maalin ee unqabad golo deegaanka degmada bardaale tababar kunwiyo ka saabsan tayeenta iyo koranqaadowka aqoonta golo deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda arrimo gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mustafa sheekh cabdulaahi of tababarka ku hadalaya sharaxaadku b baahida sheentay ini la tababaro golo deegaanka bardaale oo dhisa ku dhowaad lama sano
marka baahidun oo inti oo qolaha deegaanka la tababaran wayba ku koytayay shirar badan lu qabaday oo wasaaraddii aragdii la haysada waana inta badan waliba waay markii wala wada shaqeyleera qof walba qaab dhismeedkii oo dowladaha hoose fahanka guud sifayle malanhay saas oo kaleet manaraais sharcigii waxyaaba badan ku qoran oo xuquuqaade laftijay fahana ambaahanya iyo manaraais adeegii iyo awoodii laftirjay daadijo on sii baahanta walaayaasyada marka silandeera wayba wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dib heshiisiinta koonfur galbeed istaraatiijiya lakoytay intii horta dadkii aqoontiyo la tayayay fahan jano korlanqaada tababarkun oo meel raais qolaha deegaanka degmada bardaala oo laka tayaya aqoontiyo iyo garaad jano korlanka qaado iyo wasaaradda bilowda tababarka kanlay mahadadoon wayba waaye tababaro badan xigu doonan oo sarlanka qaado tayeenta meel raais aqoonti iyo fahanka dowladaha hoose oo qolaha deegaanka xudurna maraha ku samayni haddana bardaala dadsha intaan ka sameeyahayn saas okay wayba jira doonta mar dhinaca kale agaasimaha ayaa sheegay in wasaaradda arrimo guda iyo diyaari sharciyada golo deegaanka iyo dowlado hoose sida sharciga maamulka iyo maaliyadda iyo sharciyo kale horta way la ogaaday horumarka kaleed iyo walaawo wadal dhiso way ku muhiimsana wala laka shaqeeyaha sharciyadaas horta intii la fahmo waa laka shaqeeya fadani sharci la degsada marka ilaa iyo hadda wayba wasaaradda hormarisay sharciga oo meelraa shaqaalaysiinta dowladaha hoose saas oo kale sharciga oo maaliyadda maamulka maaliyadda oo dowladaha hoose geekana wayba waahe tababar oo wayba la furaahe sharcigii oo dowladaha hoose silan fahma faday iyo tayeenta qolaha deegaanka iyo daadejinta maamulka marka wasaaradda arrimo guda iyo dowlado hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo muddooyinkan kada dambeeyey wadii diyaarinta sharciyada dowlada hoose iyo shirar reer ingiliisyow ee olon qobodaay bulshada deegaanada koonfur galbeed iyo maamulada degmooyinka te barakacyaalka kanool duleedka baydhabo oo ku hadalay dhibaato lanjeysada faahfaahinta warkuun maybanila diyaaraha maxamuud cali cabdulaahi
kaamka bahinjina ay weliba isku kumid yahay kaamaamka kayaala magaalada baydhabo ee runta kumildirkan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qaar ku mid a dadkii deganayay kaamka sayti iyo geekani booqdii runta idaacadda warsan ee baydhabo iyoona ku hadleen xaaladda guud ee kaamka sayti unkooreyntii weliba isu hadlay guddoomiyaha kaamka sayti ee bahinjinay oo ay aadana malibow iftiina oo uusoo ka jari dadka geeka kooya idaacadda iyo weliba uusa ku hadlay dhabkoonka weyn ee ka haysada kaamka sayti sidoo oo kale weliba uusu hadlshay intaa sayti isu ka daray oo arabshay isu ka dhaway in hitaa kaamka dhulkii isu deganaayo laku guuri kaamka mayleray banjinay guddoomiyaha kaamka ah maybaa ilaaha amirsi jaray kayaala ilaanta saddexaad dhiniga holwadaag ilaaha amirsi jaray wali guuri nanka dhulkulahay maarna mudiinlin derin guuri ari amar ilaaha jaray markan may baahan guuri ahin may degay ilaaha amirsi jaray alaamaar reedi alashiinaha meelihayti kaamkaasoo eedan dhabaaytisin hatana xili roobaad laka jara aragahaytan teendhan qabnee ilaaha amirsi jaray waqtigii roobka aruurigina yaala amar ilaahay jarareed dadkaas oo meelka dhabaataysan iyageeka idacadjahan booqdi meeanka booqday heer gobol heer degmo maamul ilaahay amirsi jare hay-ado inay hay booqdaan kaamkaas banjinay dheeraw oo meelika yaala wali bini-aadinimo oo laha kula deeri karo dadka nankadhooleeka jara sida oo kale guddoomiyaha kaamka banjina ay usoo hadlijay sii wadada iyo weliba uusa ku hadlay sababta loonka guuri iyo weliba qaabkii markii hore laangmaray sida lakasiiye iyo weliba waqtiyada la sii intii usoo deganaadow waako is-oo sharhow guddoomiyaha iyo sida oo kale weliba uusa sheegay intii hitaa habsan gali kaamka sayti dadka degan daraadiyo oo markii dambena iskuu guuri dhulka walow uusu sheegay intii uleesi fara badan usa kula kulmi meerahin dhulka aad ilaaha masjid adiisku le ilaaha masjid masaakiintan adigii hore degdiyidi haddana madii oo active koytay ilaah mase d r c koytay mushqulo ku qodaayan ilaah mase jare meel yaray dhulko intii oo ade sanada lakasii warqad oo saxiixaya kooftaan insade mere aro nimankii hadisay leenugaw muudishan sina eye كودنا كان سيء koytin isuleeyin saxiix adoo dhulku كودنا leh هيدا كان سيء دي ma odag dhulku leh وضيق الأولى كان سيء shan sano intii aada deganaata oo lakiin qodo kor mushkul lakiin qodo kor oo solar lakiin tegi kor iskool lakiin ka dhisi kor amshi ad lakiin ka dhisi kor ilaa amrisa jare shan sano oo ka macamilaas dhulka aan usku lahaa anoo maskantay jare lama sina ku wareegdi iyo ilaa amrisa jare weli lama sin hal bil dhimanto gay maarnay dhibaatan iyo sameeyatan barakac lama dadkii aw biyo ha barakacan ibaar iyo waxaan bari kacay hatana aaran amakii la helay ilaahay amase jara ilaahay way lukutuuqdaay la helay ilaahay amase jara bacda kugabiisnaanin dhisnaa jiilaalkii dhisin yaatan bacdii heer majeer indiisu si tarigo aan kaamkama gube erahayo guri dhanka kale mukhtaar ibraahim muuse booqday idaacadda waana usayii guddoomiye kaama kan haka kordegi kaamka banjinay iyo weliba uusu ku hadlay isoo markii hore buusu haaye baraka hatana ka kordegi kaamkaleta baraka ee weliba nuusu sheegay inti hitaa boqolka taalome lasayti iyo ka dhab qaban weliba uusu heyado ka odsay inti gurmad degdeg ah la deeran ardayda qofku ka ewaadlahumbabatanasadaljeelati naftatisa sidan qadan sulakan qadal riyaha jeelani ini warkii haqaadno qoyn idiada saasahan boogani may fadaane sudane kan dadkan walaalada ee inta degan banaankan ka deesin aqlishawa mas'uulan dhahayne guruun dhahayne badaran dhahayne bi ibad waldan dhahayne yalmaanyada kan aada diin dheeradan ata roobkan ka jaro iriidan ka jarto banaanka deesinyin ya dhabaatidii aragnay hambani may fadaanay heedo samafalka alhamdulilah in ya aragan ha boogadan wala ilaahay banaadinaha waada ne ka talaan saasa hambani lambalanga dhirti dhabadan ana tiitayb la oo dhabadan ari ana degan lan gurji horta baahnaada mise dadkina lan gurji ka jaro oo degan alhamdulilah horta kuma aafmaad ilaahay lagu faday laakiin lan la baraka ay baraka kaas baraka lan si dari oo aqlishii iyaalshii banaanka deesin waayiliin dhoole oryaanka dheeradan ay ir hayto roob hayo jalmaayad meelsiyar geeli kira on lahayne me wala ka tiyo on lahayne ya la dhaboon arday ya la bani ma usadaan inina na tixgeliyo horta na argo na boogdo nana korsurumu ah nana korsurumu bohloona baab yahayte oo biyahan ya furti tawka eed biini qaadi bohlaasa me faan bi hiran nin suu bo bohlaasa no hiru ma awoodna bohol isku hiri karo ma ka awoodna ini heedo samafalka ma al gobol ma al degmo ma al maamul ma fadaan inina gurmudan inaan kooyo hadalkan gudoomiyaalka iyo weliba usukooyaya hilakaamka banjinay dhulkii usudeganay laku guuri waaniyo ka dhab qaban meelaha tiyo degan haabahaato majarta hayad ama duladka booqdi meelaha tiyo degan
dada ku-jeeda somalilan oo beledweyne kanool ya sheegay in injarni walgargaare oo hadeeri kuriid markii four point five laka qiibi deeqogi deeri beledweyne faahfaahinta beledweynahan idinku diray bashiir cabdulaahi cusmaan qoys ka soo jeeda somalilan oo ku sugan magaalada beledweyne oo ay saamaysay fatahaadii ulushabeelle ayaa sheegay in aysan jirin wax gargaar oo la soo gaarsiiyey afarta xafadoodba waanu kala joognaa qofba meelbu dadka iga joogaa boqol iyo konton qoys baanu nahay agoomaanu leenahay rag iyo dumar baanu leenahay qaar la- oo ilma haystaa jira wax ma haysano dad shaqaysata abaanu hayn wixii aanu ka shaqaysanay biyaa naga qaaday guryihii waa naga dudunsan yihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan rabnaa in la noo soo gurmado waxaanu ku noolnahay gobolka hiiraan annagoo ah somalilan ka soo jeedna waxaanu ka cabanaynaa dadka hiiraan jooga maalin kasta biyobax baa yimaada waanu baxnaa barbax ma dadka hiiraan baanu la simanahay anugu mar walba waanu baxnaa dhibaatada hiiraan haystana wayna haysataa marka waxaanu ku cabanaynaa waxa ummadda islaamka la siiya annagana qabiil ahaan waxbana looma siiyo waxaanu leenahay marka hiiraan iyo ummadda islaamka meel kastay joogaanba yacni in hoos naloo eego waxaanu leenahay dumar rag intaba waanu ku noolnahay waanu ku joognaa magaalada beledweyne waxaan codsanaynaa culimadiinka islaamka muslimka meel walba ay joogaan dowladda federaalka hirshabeelle in hoosna loo soo fiiriyo ummadda heer sahaaqo halkan joogta oo u baahan macluumaadka la qaybsanayo oo maanta muslimiinta ka dhexeeya meel walba ka soo gargaarta gaal iyo muslimba in qaybta aan ku leenahay qabiilka wax lagu qaadanayo aan ku qayb qaadano qaybtanadana wadaan loo maata laho maaragtay baahan oo qabiil qabiil macluumaadka wakhti kastaba imaada biyobaxada ka hor imaada qaybtaasina loo qayb qaadaan rabna oo dad meel lagu toosiyo waxaanu kasoo jeednaa somalilan waxaanu mar walba oo biibaxa nagu dhacdo oonu magaalada hiiraan ka baxno oo aanu ka qax baxno anagu ma helno gargaarka hiiraan helaan ma helno gargaarka ree hiiraan qaybsadaan balse waxaanu doonaynaa waxaanu ku weynay anagu gargarka ree hiiraan helaan oo ay qaybsadaan oo cid waliba qaadato anagu waxaanu kaga baxnay rag baanu leenahay dumar baanu leenahay curyaamiin dad ahaan joogo aanu leenahay guryaha jiifa mar walba guryu way naga dumaan hiiraanta ku dhacdaa way nagu dhacdaa waxaanu ku weynay oo aanu qaybteedii walaalaha dadkoo nala siman oo reer hiiraan oo cid walba li ay helaan anigu aanu ku weyno taas horta waanu rabnaa inay nooga soo jawaabaan maamulka reer hiiraan waanu rabnaa ay noo sheegaan maamulka hirshabeelle inay noo sheegaan waxaan anigu taa ku weyno waanu rabnaa mas-uuliyiinta reer hiiraan waanu ka rabnaa waxay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle ayagoo ka codsaday in gargaarka laga qaybinayo beledweyne wax laga siiyo annagu waxaan nahay dadkii biyobaxadu ay gashay oo ka soo jeeda somalilan gargaarka iyo mucaawinada la keeno waxba lanagama siiyo dowladda somalilan iyo hirshabeelle dhammaan waxaanu ugu baaqaynaa walaalaha yaga inayna soo farageliyaan oo gargaar noo fidiyaan ayaanu ka codsanaynaa dowladda federaalka maxaan ku dhahay hirshabeelle somalilan annagoo ku abtirsanayna wadciin somalilan ilaa noo soo gurmadaan reel aanu leenahay waxaa kale waxaanu leenahay madaxweynaha hirshabeelle waare inuu noo soo fiiriyo annagoo kasoo jeedna somalilan oo dadkoodiya madaxweyne ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka federaalka mahdi guulaab qadar iyo xildhibaanada federaalka noogu jira waa inayna soo fiiriyaan iyaguna oo degdeg noo soo fiiriyaan dad walaalahoodaanay dhammaan muslimiinta dalkan soomaaliya joogta dalka soomaaliya meel walba ay muslimiinta soomaaliya ka joogaan waxaan rabnaa inaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha iyaga ah ee dal iyo daba jooga inay gargaar noo fidiyaan si islaalnimo leh oo naxariisnimo leh oo xishmad leh in la gargaar noo fidiyo iyadana kani markii uu bilowday qaybinta gargaarkii loogu talagalay dadka ku dhibaataysan magaalada beledweyne ayaa waxaa soo baxaya cabashooyin badan war-saxaafadeed xasaareen madalle xisbiyada qaranyo mayba iyo ku hadaleno dhibaatadiiyo sheegeen in ciidamada etoobiya iyo kuwadeen sededegma oo ku tirsan gobolka gedo haanas oo shal ee doolow luuq iyo beled xaabo qoraalka iyo madalle xisbiyada maybayo ku sheegeen in ciidamada etoobiya iyo wadaan afduuba cagojugleen iyo xariga madaxdii maamulada degmooyinka shal eh beled xaabo luuq iyo doolow mibasaas oo kale war-saxaafadeed shayo ka sheegana in madaxweyne farmaajo iyo kula hadaleen arrimo la xiriira jubbaland ee gobolka gedo kulunkiyo laqaadadeen dhowaan habahaato tan iyo qayb ku eto in isu kubahi qodobo ku mid ee heliiskiyo la galeen madaxweynaga ka dambeyntii mabayo baaqan direena dowladda etoobiya iniyo fara kulubata arrimo soomaaliya iyo murunka siyaasadeed oo undhexeeya soomaaliya islamarkaasiina ixtiraamta daris faylahaanta wasiirka maaliyadda maamulka hirshabeelle yaa xilka ku qaaday isku-dubihii maaliyadda ee maamulka gobolka hiiraan maxamed cabduqaadir maxamed ooona magacaabay mas-uul kale wareegtaha kubadii xafiiska yamayba xilka isku-dubaha maaliyadda gobolka hiiraan la magacaabay cabdiweli maxamuud xuseen meelu warkaasi siinka kuhahaya malibwa idaacadda raadiyo warsan ee xaruntii beledku baydhabo wasaaradda arrimo bannaanka ee waddanka maraykanka yamaybayaa shaaciday diiwaano la xiriira qaabka isu-maamulka trump aan la dhagami ukrein dukumiintiyada yamayba la deersiiyey hay-ado dhiniga anshaxa kula dareera dowladda maraykanka kureed markii la codsaday in iyo xuriyadda xogta lan adeegsadow dukumiintiyadaasay libiyow diiwaanada yamayba iyo muujiyayana xiriir joogto ah oo undhexeeyay xogayaha arrimo bannaanka ee maraykanka mek bombeo iyo qareenka maraykanka trump ee shakhsiga ruudi gioloni xiriirka maraykanka iyo ukrein yamayba uuse udug dhaxaatan iya baaritaanaha xilkuqaadistii master trump madaxweynaga yamayba laka eedayay in isu rooji deeqa dareerta ukrein oo isu meelmariyey kongareeska si uusan cadaadiisa ansaara dalkaasi si uusan ambaara qofku iyo siyaasadda iska hayaan ee john bidan warkii hamiinam idaacadda raadiyo warsan kudhugunsudahaasin akhyaaray surunkuaniinkakiye warka maybaa saare waana sina socod sihayanoo cabdinaasir axmed mayow eh kamahasantin dhugunsudow warka hamiinam idaacadda raadiyo warsan